saalax axmed jaamac ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka qayb galay bandhiga suuqweynaha muqdisho oo lagu soo bandhigo noocyada kala gedisan ee ganacsiga islamarkaana ay dhaqaajintiisa iyo horumarintiisa iska leeyihiin ganacsatada soomaaliyeed ayaa tilmaamay in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay dhiirigelinta iyo horumarinta suuqa xorta ah iyo ganacsatada islamarkaana qorshaha isbeddelka qaran uu arrimahaasi si weyn u taageerayo waxa ugu weyn ee la rabo in wax laga qabtaana waa dhanka ganacsiga dowladdu waxay yaqiinsatay hadday noqoto shaqo abuur adeeg bulsho dhaqaale looni da-yartiyo waxay ku mashquulan la helo in meesha ugu weyn ee hawshaa laga fulin karaa ay tahay ganacsiga iyo suuqa xorta ah in la abuuro fursadihii iyo siyaasadihii dhiirigelin lahaa maalgashiga in ahmiyad weyn la siiyo shirkadaha yaryar ee dhallinyaradu halabuurkeedu ay ku hirgelin karto loona fududeeyo sidii ay u heli lahayd fursad la maalgeliyo fikirkooda iyo wixii ay halabuur la yimaadaan haddii aad si dhow u akhridaan qorshaha qaranka oo dhowaan isagoo dhammaystiran golaha wasiirrada mari doona waxaad ka fahmi doontaan in fikir badan iyo faham badani uu galay sidii dhinacyada kala duwan ee kobaca dhaqaalaha wax looga qaban lahaa si ganacsigu u kobco dhanka kale saalax axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya ayaa bogaadiyey doorka muhiimka ah ee ganacsatadu ka ciyaaraan horumarinta dalka iyo xoojinta adeegyada bulshada sida caafimaadka waxaa hadda magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalkaba ka arrimiya oo baac mushtariga iyo dowladda iyo arrimahan la yidhaahdo bulshada rayidka iyo culimmada iyo door walboo hoggaamin oo bulshada waxaa hoggaamiya wiil ama gabadh yar oo iyadoo qarankii meesha uu ka maqan yahay oo aynu iska burburinay ay gacan soo siiyeen waalidkoodu iyo dad ganacsato ah ama dad samafalayaal ah oo adeegyadii kale ka kaafiyey golaha wasiirraday ku jiraan kambaniya waaweyn bay leeyihiin waxbay barteen dibadda waxbarasho u raadsadeen adduunweynahay ka shaqeeyaan dalka gudihiisay ka shaqeeyaan oo baac mushtariya waaweyn bay leeyihiin marka halkaa waxaa ka cad ganacsatadeennu ha yaraato ha weynaato haddii ay intaasoo daraala samaysay oo xusbitaalladii kaafiday oo goobo waxbarasho ay sameeyeen oo suuqyo waaweyn ay sameeyeen oo ay koronto iyo biyo iyo dhan walba inaga kaafiyeen haddii dowlad gacan qabata oo suuqweynaha adduunka u furtana ay helaanna in ay wax badan iibgeyn karaan dowladda soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta dhiirigelinta suuqa xorta ah iyada oo waddo dadaallo xiriir xooggan lagula sameynayo suuqyada caalamiga ah